أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم illaahi الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah caawa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kowda bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah jubbada hoose ku dhowaad labaatan askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro kala duwan oo maanta mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada cadowga ee ku yaalla deegaanada dhacduleedka magaalada kismaayo warbixin ayaad dhegaysa doontaan siyaasiyiin murtadiin ah oo ka digay mudakordhin ay samaystaan qowsaarada ku shirsan muqdisho dowladda masar oo ku goodisay inay tallaab adag ka qaadi doonto biixireenka etoobiya ka dhisatay webiga niil ciidanka etoobiya oo ku dhawaaqay howlgal cusub iyo dagaallo ka socda gobolka amxaarada sidoo kale faafareebka waxaan caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo magacowday xubnaha guddiga beeralayda wilaayadaasi kadib munaasabad ka dhacda deegaan ka tirsan jubbada hoose mas-uuliyiin iyo salaadiin kelimaad ka jeediyey munaasabadda faafareebka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah laba askari taa'ibiin oo ka soo baxay safka cadowga allah oo saacadihii la soo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ee bokool uu ku soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayadaasi qodobadaas xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha maahiri suheyb ayaa igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee laf streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa ku dhowaad labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigyada cadowga ee deegaanada ku yaalla duleedka magaalada kismaayo qodobkaasi sidoo kale siyaasiyiin murtadiina oo ka digay muddo kordhin ay samaystaan qowsaarada riddada ee ku shirsan muqdisho waxaad ku maqlaysaan xubinteen hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mireegaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsantahay walaalka bashiir muxiidiin abuayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa tirakoob ay wakaaladdu ku samaysay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha soomaaliya shantii maalin ee lasoo dhaafay allaha fadligiis waxay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen siddeed iyo labaatan howlgal kuwaasoo khasaare baaxad leh ay ka dhasheen weeraradaasi waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday in ka badan toddobaatan askari oo murtadiin iyo saliibiyiin isugu jira waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda masar oo ku goodisay in ay tallaabo adag ka qaadi doonto biixireenka ay etoobiya ka dhisatay webiga niil dowladda dabadhilifka masar ayaa mar kale ka hadashay khilaafka xooggan ee kala dhexeeya etoobiya kaasi oo salka ku haya arrimaha biixireenka weyn ee laga dhisayo webiga niil beder cabdulcaadil oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa kelimad uu jeediyey goodis adag ugu diray dowladda xabashida etoobiya isagoo sheegay in ay tallaabo adag qaadi doonaan haddii halis la geliyo ammaanka biyaha ee shacabka masar haddii waxyeello soo gaarto amniga qaranka masar ee dhanka biyaha waxaan qaadi doonnaa dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si aan ula tacaalno biixiraanka etoobiya waxaan wadnaa dhaqdhaqaaqyo arrinkaas ku aadan laakiin ma aha lagama maarmaan in laga dhawaajiyo ayuu yidhi beder cabdulcaadil dowladda masar waxay diiday in biyo-xiraanka etoobiya ugu yeerto alnahda taas beddelkeedana waxay ugu yeertay biyo-xiraanka etoobiya arrinkaas oo muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay xiisadda khilaafka tahdiidka ka yimid xukuumadda dabadhilifka masar ayaa u muuqdaa in uu jawaab u yahay hadallo kulul oo maalmihii lasoo dhaafay ay madaxda etoobiya warbaahinta ka jeedinayeen iyaga oo dhismaha biyo-xireenka alnahda ku sifaynayay guul weyn oo etoobiya ay gaartay islamarkaana noqonaya midka ugu weyn ee qaaradda afrika dowladda xabashida etoobiya ayaa dhankeeda xukuumadda alqaahira ku eedeysay in ay colaad ka hurinayso geeska afrika islamarkaana ay hubeynayso jabhadaha mucaaradka ah ee adis ababa ku kacsan biyaha webiga niil ayaa ah isha koowaad ee ay ku tiirsan tahay nolosha boqolka milyan ee dalka masar waxayna biyahan yihiin kuwa ay masaaridu cabaan waxna ku beertaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasiyiin ka digay muddo kordhin ay samaystaan qowsaarada ku shirsan muqdisho siyaasiyiin iyo madax hore xilal uga soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa ka digay muddo kordhin ay samaystaan madaxda ashaadala dirarka ah ee ku shirsan muqdisho murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xubnaha golaha dawaaqiidda sidoo kalena ka mid ah mucaaradka sida weyn u diidan siyaasadda xasan gurguurte ayaa ka digay muddo kordhin ay samaystaan madaxda maamulada riddada ah ee isugu yimid muqdisho wuxuu tilmaamay in madaxda ashaadala dirirka ah ee muqdisho ku shirsan uu muddaxileedkoodu dhammaaday muddo kororsiga socdana uu yahay rabitaanka xasan gurguurte murtad xasan cali khayre ayaa dhankiisa ka digay muddo kororsi ay samaystaan madaxda murtadiinta wuxuu xusay in qorshaha muddo kororsi uu abuuri doono khilaaf hor leh dhankiisa maamulka ashaadala dirarka ah ee puntland wasiir u hadlay oo lagu magacaabo maxamuud caydiid dirir ayaa sheegay in uusan qusayn go-aamada ka soo bixi doonaa shirka uu guddoomiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka etoobiya oo ku dhawaaqay howlgal cusub iyo dagaallo ka socda gobolka axmarada milatariga dowladda xabashida etoobiya ayaa guluf cusub ku qaaday gobolka axmaarada kaasi oo ka dhan ah jabhadda fano iyadoo dagaallo culus laga soo sheegayo waqooyiga etoobiya xukuumadda adis ababa waxay sheegtay in weerarkan cusub ay ku doonayaan in gobolka ay kaga sifeeyaan maleeshiyaadka fano oo muddooyinkii dambe halis weyn ku hayay jiritaanka nidaamka abiy axmed warbaahinta ayaa ku soo warramaysa in kumanaan ka tirsan ciidanka dowladda oo wata gaadiidka dagaalka ay durba u dhaqaaqeen gobolka axmaarada si ay qayb uga noqdaan gulufka cusub dagaalada culus ayaa xilligan waxay ka socdaan gonder gojam iyo shewa jabhadda axmaarada ayaana sheegtay in ay la wareegtay deegaano muhiima sidoo kale diyaaradaha dagaalka ayaa iyagana geysanaya duqeymo culus sida ay soo wariyeen ilawareedyo ku sugan ismaamulkaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay abiy axmed waxaa etoobiya dib uga bilowday jabhadaha hubaysan kuwaas oo ka soo horjeeda nidaamka adis ababa doonayana in ay xukunka xoog uga tuuraan markii gobolka axmaarada laga soo tago sidoo kale waxay colaadaasi saamaysay gobollada oramada iyo tigreega mana muuqato xal ay ku istaagayaan dagaalada sokeeye ee ka socda dalkani malaayiin etoobiyan ah ayaa ku barakacay colaadda halka boqolaal kun oo kalena lagu dilay waxaana intaasi sii dheer dhaca kufsiga iyo amni darrada ka jirta waddanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa laba boqol oo gaadiidka xamuulka ah oo isbaarooyin dartood ugu xayiran duleedka beledweyne ku dhowaad bil ay gawaari xamuul ah ku xaniban yihiin duleedka magaalada beledweyne sababo ku aadan isbaarooyinka halkaasi yaal ugu yaraan laba boqol oo gaari oo nooca xamulka ah ayaa ku xaniban duleedka magaalada beledweyne muddo labaatan maalmood waxayna sheegeen in sababtu tahay isbaarooyin gaaraya ilaa soddon iyo lix oo lasoo dhigay duleedka magaaladaasi gaadileyda ayaa sheegay inaysan jirin ilaa iyo hadda cid ku soo baxday oo dhibaatada haysata wax ka qabatay isbaaro welibana ay doonayso in boqol doolar la siiyo laba boqoloo baawura halkaa taagan gadaashayda haa labaatan maalmood ay taagan tahay soddon iyo lix isbaaraha taalla bacda markaa ka soo hoobatay magaalada intuu dhexayso mid kastaba boqol doolar iyo dirowle adi meeshaa ka imaanaysa ka imaa naxbiga ma gelin annaka waa soco waaynay gaadiidka aan rarna xataa magaalada gey waayna wax kaloo iska dhaafa gaadiidka raran inaan in tufaaru noo noqdo magaalada geyno waa awoodi waayn wax maamulahoo amba noo yimid amba ka dabqado ma jiraan caqabadaas annaka markii hore waa macaamilaa ku dayimaagnay hirshabeellaa timid hiiraa isteedaa ku cogsatay macuuslaa ku timid xoogaha farsamo iyo tartiibaa ku dirayna midba mid ay ka maseertay soddon iyo lix isbaaray noqdeen soddon iyo lixdii isbaaro waa xamili waynay intaan maqnaynoon macnaha safarka ku sii maqnaynay soo bateen go'aan waxa ku gaarnay ina waddadaas aan la mari karin inay go'an tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir maanta ma jirto hadalhayn sidaas u weyn oo ka taagnayd baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xiriirto xubintiina waa inagaynta aad buu mahadsan walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadbaad u mahadsan tahay walaalka bashiir saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda duqaymo kala duwan ayaa waxa ay ka fuliyeen qidaaca khaza bartamaha waqooyiga ilaa sidoo kale deegaanada dhaca koonfurta waxaa laga soo sheegayaa weeraro ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale dabaabaadka ciidanka sahaynada goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah xere ay degganaayeen dad barakacyaal ah oo ku taalla xaafadda dayrulbalax muuqaal lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa uu muujinayey musiibada halkaa ka dhacday saacadihii lasoo dhaafay dad filistiiniyiin ah oo lagu dilay khaza ayaa waxaa sogootinayey eheladooda sida laga dheehan karo muuqaal la faafiye oo muujinaya hooyo filistiiniyid ah oo sogootinaysa gabadheeda yar oo ku shahiiday cudwaanka ka dhanka shacabka reer filistiin tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ilaa siddeed majsaro uu cadowgu ka geystay qidaaca ayna ku shahiideen sagaashan iyo sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol lixdan iyo sagaal kale sidoo kale waxaa jira bay yidhaahdeen dad shuhaddo ah oo aan weli la soo gaadhsiinin cisbitaallada oo qaarkoodna ay ku jiraan burburka hoostiisa tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun toddoba boqol siddeetan iyo siddeed halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo lix kun toddoba boqol sagaashan iyo afar kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay waxay faafiyeen laba muuqaal oo lagu soo bandhigay weeraro lagu beegsanayo askar sahayno ah oo ku kala sugan magaalada rafax iyo sidoo kale mandiqadda alfakhari ee dhacda bariga magaalada khan yunis ee koonfurta qidaaca
شنو جنبيها شنو الحق الحق الحق الحق صور صور بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت اذ رميت ولكن الله بسم الله
dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay ururka isugu yeray xisbullah ee fadhigiisu yahay lubnaan wuxuu weeraro loo adeegsaday sawaariikh uu ku garaacay deegaanada yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan dhammaan mustawdinaadka ku hareeraysan xuduudda lubnaan iyo filistiin waxaa aad uga dhawaaqaya qalabka digniinta bixiya iyadoo deegaanada qaar ay ku hoobanayaan sawaariikhda ururkani saacadihii lasoo dhaafay ciidanka gumaystaha yuhuudda oo ku guda jiraa duulaankooda ka dhanka ah koonfurta lubnaan ayaa waxaa lasoo warinayaa in weeraro qarax ah lagu beegsaday warbaahintuu sahayanaduna waxay ku warantay in halkaas ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena uu jiro xadad aan caadi ahayn sida ay warka u dhigtay ciidamada la beegsaday ayaa waxay ka tirsanaayeen guutada loo yaqaano guulaani oo ka mid ah guutooyinka gaarka ah ee ciidanka gumaystaha yuhuudda afarlabaatankii saacee lasoo dhaafa ayay ahayd markii sahaynadu ay qirteen in siddeed askar iyo saraakiil isugu jirta looga dilay koonfurta lubnaan sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo kale xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinayna الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo jubbada hoose wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa magacowday xubnaha guddiga beeraleyda wilaayadaasi kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi kadib munaasabad si aadaa loo soo agaasimay dhowaanna lagu qabtay deegaanka buulamaamo oo ka tirsan degmada kamsuuma ayna ka qayb galeen mas-uuliyiinta maktabka beeraha xarakada shabaab almujaahidiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo salaadiin ayaa lagu shaaciyey hogaanka guddiga beeraleyda wilaayada jubbada hoose ugu horreynna waxaa madasha munaasabadda ka hadlay sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo shaaciyey magacyada guddiga beeraleyda wilaayadaasi bismillahi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin wcalaa umuuri addunya waddiin wsali allaahuma wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wsaxbihi wsalam qaala tacaala bacda acuudu billahi min ashayطaani اrajiim laa khayra fii kahiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas wqaala sala allahu calayhi wasalam ittaqi allaha haydumaa kunt waatabici alxasanata asayi'a tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasanin ow kama qaala calayhi asalaatu wasalaam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bada taxiya awalan allah subxaanahu wa tacaala baa mahad iskale nagu kulmiyey halkaan maanta aan fadhiinno oo aan ugu tashanayno horumarinta diinteen iyo adduunyadeen gaar ahaan in aan maanta aan ka samaysanno maadaama aan nahay beeralaydii jubbada hoose aan magacaabanno nin mas-uul u ah oo ay doorteen ay soo saarteen in aan walaayadii haddii aan nahay jubbada hoose oo aan la fiirinno kadibna aan la xoojinno jasaakumullaahu khayran dadaalkiin iyo juhdigiin oo aad ugu tashanayseen inaad samaysataan mas-uul kaas oo ah xasanbarre maxamed jasaahullaahu khayran walaalkan halkan joogo baa aad ka dhigateen in mas-uul idin noqdo annagana kan walaaye ahaan waa idinla aqbalnay jasaakumallaahu khayran waxaa kale intaas garbihiis fadhiyo oo halkan joogo muxaafadada kamsuuma iyo muxaafadada jamaame mas-uuliyiintii ayagana degmo ahaan u hilsaaranaayay ayagana garbihiis baa fadhiyaan oo kale ah dhanyare iyo sheekh murjaan jasaakumallaahu khayran markaan guud ahaan raggan halkaan fadhiyo oo halkaan joogtaan oo mas-uulkii gobolka jubbada hoose iyo labadii muxaafada oo halkaan joogtaan oo bulshadii beeralaydii guud ahaan waxgaradkoodan idin soo doorteen oo annagana la dooranay waxaan idin leenahay awalan waxaan idin dardaaramaynaa taqwallaahi casa wajalla ilaahay aad ka baqdaan dadka aad mas-uulka adugu tihiin oo idin doorteen aad ugu baqdaan subxaana wa tacaala waxaa kale idin dardaaramaynaa walaalayaal inaad samaysaan cadli waxa aad mas-uulka aad ka tihiin waa beer waxa aad mas-uulka aad ka tihiin ilaalinta beeraha way horumarinta beeraha way waa inaad cadaalad samaysaan maanta maalin aan ahayna ilaahay baa idin weydii doona maanta maalin aan ahayn waxaa liis hor keena doonaa allah hortiis iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba dadka aad mas-uulka u tihiin inaad kala dooranin inaad mad garab siinin madka awoodda leh madka tabarta leh madka daciifka ah inay idin sinnaadaan oo aad aad fiirinin kan baa qaraabo kula ah kan baa ku xigo kan baa saan kuu ah aad fiirinin waayo maalinta qiyaama kaa dambayso guud ahaan marka waa idin dardaaramayaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa inaad ku dadaashaan oo man yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusran haddii ilaahay aan ka baqno dhammaanteen umuurta ilaahay baa noo fududaynay guud ahaan markaan waxaa kale idin dardaan walaalayaal se qaar la sheegaya maogtahay qofka haddii mas-uul yahay ama mas-uul laga dhigo maxaa saaran xil baa saaran sooma xil qaadi maxaa la yidhi eed qaadi ha lagu eedo wax ha laguu sheego wax kasta ha lagu sameeyo ha lagu garaaco adaga marna ha ka leexinin waddada toosnaayo dariiqa mustaqiimka ha ka leexinin waxaa kale idin dardaarama walaalayaal waxa mas-uulka aad u noqoteen waa horumarinta beeraha haddii aad iska seextaan ka warran haddii meel jiiftaan ka warran haddii macluuma keeneen ka warran haddii horumarka ku dadaalin ka warran waxa aad haysaan male sooma waa in horumarisaan maanta waxaa u baahannahay haddii ilaahi subxana wataala ogolaado haddii liis eedeeday kadaa intaas iyo intaas madaxay moogtahay maanta mas-uuliyiinta jubbada hoose waa fadhiyaan maanta way ka dambeeyo idinkaa laydinka rabaa mas-uulka jubbada hoosena waa taagan yahay guud ahaan markaan kii xarakadii waa noo jooga sooma inta aan sheegayno allahna markaataba ka yahay ayagana markaataba ka yihin sooma markan waxaa loo bahan walaalayaal inaad dadaashaan guud ahaan bulshada waxaan leeyahay halkaan joogo oo dadka aad doorateen oo maridin waay maxaa laydinka doonayaa samiyo daac yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuul ulul amri minkum sooma maxay idin yihiin ulul amri bay idin yihiin sooma inaad markan samiyo daaca siisaan inaad unahariistaan inaad talada u badisaan inaad garab istaag u badisaan inaad caawisaan baa laydinka doonaya walaalayaal idinkana guud ahaan oo laysku nahariiso haddii aan isku duubanaanno oo aan isku xiranaanno ma wallaahi ba ku dhaartay meelo badan baa ka horumarayna laakiin haddaan isjallaafayno oo aan iskhiyaameyno oo lugtaan isqabano meel ma gaarayno marka waxaan leenahay isku duubanaanno aan isku kalsoonano fa jazaakum allaahu khayran وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد إلهي سبحانه وتعالى أنا وها ويديسنا بأسمائه الحسنى إلهي سبحانه وتعالى نور ما يستره شركان إيه هوشان نور دعوة مدبرة كيس إلهي نور دعوة إلهي وها ويديسنا إن سنة كان نوص صعدنا إلهي مدبر بركة قبوا فأن لهين إلهي إن سيوب ويديسنا سبحانه وتعالى مساكن إيه دتك أن كنا ولدنا إلهي ويديسنا دتك أن جودهان أو مقتها جبده هوسكون ولا ميلا كم بقنا وهالنا هاي waad dareemaysaan jubbada hoose waa tashatay beeralay guddi beeralay ba samaysteen way isku waafaqeen waxay diyaar u yihiin tacab iyo shaqo diyaar u yihiin dadkii meelaha ku maqnaayay oo isdhahay meeshii waxba kama jiraan waxaan idin leenahay walaayadiin waa idin soo dhoweynaysaa guddigii waxaa weeyaan beeraha iyo beeralay waa idin soo dhoweynayaan soo dhowaada baan leenahay meesha ku soo dhowaada tacabasho iyo horumarna ku soo dhowaada baan leenahay jazaakum allaahu khayran wasala allahuma wasalam cala nabiyina maxamedin intaas kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey xasan bare maxamed oo loo magacaabay gudoomiyaha guddiga beeraleyda jubbada hoose bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasalim yaa jamaaca albustaan reer beeraley guddoomnimada ay soo doorateen horta waa aniga qaaday walaayada min gobol ilaa xaraka ay fadhiyaan maktabkii beeraha ninkii u sari u fadhiya hortiis ugu doorateen waan qaaday waxaanse rabaa in liila qaado aan liigu daynin howl culus waaye beer waa dhiban tahay suwanaa liigu riixi waxbaa liiga gooy wax baa imaan doono cadaaladdan aan ku dadaalno horumarka beerahana aan ku dadaalno webigaan baaxadda weyno aniyaaha iuna siiyo nimcada ana in xigmadiisa aan ku dadaalno labteeda juudi kharashaan ku bixaya maalin walba maalin in meel laga foqana waa laga fiican yahay meeshiis uu baahan yahay oo annaga ay nala garato inaad noo sheegtaan annagana aan gudbinno aan degmadii gobolkii u gudbinno maktabkan siduu yahay aan ku shaqayno horumarka beerahana aan ku dadaalno annaga hadda beerahana way baabi'een waa sheegteen wax walba waa jiraan kicintaan allaan ka sugaynaa xarakadan ka sugaynaa waxaanse rabnaa laakiin in annaga shuuradayna ay badnaato beeraaley shuuradayda inay badnaato wacyigeed u badnaa waxgelinta warkeeda u badnaa warsan waxyeela san waxyeelna waxay nala noqotana degmadeenaan la tagno marka gobolkii aan u dhiibno warsaanayna la soo noqotay beeraha waxay rabaan dadaal aad u fara badan dadaalkan intaan beeraalaya laga rabaa iyo inta maqanbo marka aniga xilka ay saarsan xil culus waaye xil aad u dhib badan waaye ilaahayna ha idin garab galo waana qaatay wabilaahi tawfiiq
ugu dambeynna waxaa kelimaad soo dhoweyna munaasabadda ka jeediyey salaadiinta kale ah suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beelaha jaraarweyne iyo suldaan macali maxamed cabdi duuba suldaanka beesha wardaay bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waanta muslimuun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية والسلام الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله عليه نقد قيد المسلمين أه وهدنا معناها موحدين أو مؤمنين أه نسوا فجيي كتبك إلهي إن لإسكم معامله والمعنى يكلا الدنبين nagu manaysteen iyo tadbiiqu shareeca allahaas ayaan wax badan u mahad celinaynaa ma hadda allah kadib wilaayatu juba sufla alislaamiya iyo muxaafadada degmada kamsuuma iyo degmada jamaame wilaayatu juba sufla alislaamiya dhammaan waan u mahad celinayaa maanta waxaan ka soo qayb galnay haddaan nahay noqobada munaasabad ka dhacday jubbada hoose oo lagu dooranayey wasaaradda beeraha guddigoodii munaasabaddaas ayaa ka soo qayb galnay heer gobol iyo heer degmo dhammaan lagu dooranayey ninka la doortay oo amase munaasabaddan ka qayb galnay ninka la doortay ee gobolka ah magaciisa waxaa la yidhaahdaa xasan bare maasha allah aad baan u soo dhowaynaynaa xasan bare waan ku faraxsannahay aad baan arrintaas macnaa ugu riyaaqaynaa kii micnaha gutay oo hooshii loo igmaday oo waajibkiisa ka soo baxay allah ka dhigo waxaan leenahay ilaahay ha u fududeeyo ninka kale waxaa la dhahaa qanyare qanyare asagana insha allahu kariim aad baan u soo dhowaynaynaa waannu ku faraxsannahay waan isla qaadanay muxaafadada degmada jamaame ee qanyare ninka kale murjaan hamaadi ayaa la yidhaahdaa asagana wuxuu ka socdaa muxaafadada degmada kamsuuma maasha allah dhammaantiin waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa micnaha munaasabaddan qiimaha badan oo la soo agaasimay oo aad micnaha oo xuduurka micnaha wejiyaasha micnaha oo sharafta leh ka muuqda aad baan ugu faraxsannahay maanta ka soo qaybgalkeeda dhammaan marti sharafkana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin aad baan macnaha idin salaamayaa intaas kadib meeshaan micnaha waxaan horta u dardaarmayaa dadka micnaha hadda howsha loo dhiibay heer gobol iyo heer degmaba waxaan leeyahay ilaahay ha idin fududay horta hoosha laydin dhiibay waa howl dhib badan waxaa laydinka rabaa marka koowaad in cadaalad laydinka helo dadka howsha aad u qabanaysaan inaad cadaalad samaysaan qodobka labaad dadka inaad u naxariisataan oo micnaha xaaladahooda aad la socotaan baahida markaas jirto inaad la socotaan keliya ay aadan noqonin macnaha dad iska socda howshii loo ekmaday ka soo bixi waaya aadan noqonin dadka inaad u dhimrisaan meesha aad rabtaan inaad howl ka gashaan micnaha aad dadkii micnaha la wacyigeliyo oo la soo dhoweeyo gacmo furan marka intaasaan idinla dardaarmayaa dadka beeralayda waxaan leeyahay in micnaha loo dhugnuglaado dadkan assamci wadaaca in la helo in loo dhegnuglaado la maqlo warkooda la yeelo maadaama howshaan micnaha oo idinka aad soo doorateen idinka aad keensateen la idin qasbin marka inaad adheecdaan ay xaq idinku leeyihiin wixii micnaha oo kitaabkii ilaahay iyo sunnada rasuulka ogol inaad ku addeecdaan wixii kalena micnaha dhib male waaba loo joogaa howshii macnaa maktabkii macnaha u joogo si guud marka insha allahu kariim inahaas ayaan dardaarmi lahaa dadka beeralayda intaasaan u dardaarmi lahaa dhammaan marka insha allahu kariim munaasabaddan oo qaaliga ah aad baan idinku hambalyeeyaynaa intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa wabilaahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا حأمهد علينا الله سبحانه وتعالى إلى نوسو كل ميي هل كان أنه كتشانينا دنتينا مد الدنيا مد آخرة إن شاء الله تعالى dadka halkaa iskugu imaaday waxay ku magacaabiyeen beeraley dadka waxay soo saareen guddi oo ayaga horjoogo u ah heer gobol iyo heer degmo awalan waxaan leenaha allah subxaana wa tacaala horta aan ka cabsanno dhammaanteen ammaanadaan la qaaday ama aad qaadeen ama walaalaha beeraleyda in dhiibteenna ilaahay subxana wa tacaala waa ina weydiinaya allah subxaana wa tacaala asoo ka hadlayan wuxuu leeyahay إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا marka waxaan dardaarmaynaa awalan taqwa allahi caza wajal in ilaahay oga baqno waa soo dhoweynaynaa walaalkeen xasan barre oo hadda u joogo beeralayda ay u soo magacoodeen gobolka loo soo magacaabay iyo makaatibtiisa kaga hooseyso degmada kamsuuma haddii ahaan leed iyo degmada jamaam waxaan leenahay ilaahay subxana watacaala xilkaa qaadeen allah idin fududay ilaahay subxana watacaala ha idin fududeeyo walaalaha kale waxaan leeyahay iyagana waxaa idinka rabnaa haddee saa ugu dhiibateen inaad ku adeecdaan alsamca waaldaaca fi lmashid waalmakrah walyusri waalcusr wacalaa atharatin calayna waan laa nunaasica alamra ahlu ilaa an taraw kufran bawax waa wax adag marka in samci wadaaca la helo qof kasto marka oo mas-uul ah wixii loo dhiibay ilaahay isaga waa weydinaya cidda uu mas-uulka yana waxaa laga rabaa inay adeecdo dhammaanteen marka waxaa waye adeeca waa nagala rabaa jazaakum allahu khayr waad dadaasheen ilaahayna inoo barakeeyo beeraha allah inoo barakeeyo dhulka allah inoo barakeeyo raxmad khayr qabta allah ina siiyo cadowga iyo gaalada allah inaga jebiyo ikhwaani cadowgan iyo gaaladanna allah naga jebiyo ilaahayna noo gargaaro wajazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isa soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamiga ee bakool ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo bandhigtay laba askari toobad keenyaala oo ka soo baxay safka cadowga allah askartan ayaa tababar ku soo qaatay waddanka yuganda mid ka midna waxa uu ka soo badbaaday weerarkii cusweyne halka mid kalena uu ka tirsanaa maleeshiyaadka boolis militaro buurdhuxinle iyo tieglow ayaa lagu soo kala bandhigay labadan askari ee taabiinta andalus ayay si gaar ugu warameen markii towxiidka loo qabtay kadib magagay wali dherey hasan ibrahim aftingalyere koofarteen walinkase liilolinkase wali ka dhaladay deegaan imalo baalaji ilber dubaalise nimankan oo murtadiinta u durrooga meelankaseeni meelya dhubuka galni shambulooda meeli roogni maalimiinta meelini tabaraayan sedihaen ko mahaduuselere koona nabrolere koona menemademedaere madi meeli shambulood roogniya meelina noogaadi walina nijey hamara nanijey hamar madina nijey haradan leeraho haranana nanijey haranana insheegadanka yeena libulood amala roogni litabulood hiraaban bise oo amanki hakana e yaa dhidooda hasku biinane raayolaago harada dhate oo maalini kubiyaananani dadoodaa kagu wareegdaani insheegaad yo hoob weel madi hatana geesku hirgalaani hamiin isku baryaani libulood madi meeli roogni yana noogaadi walina nijeeyey uganda nanijey uganda weliba meelahatayo magaalada weyn oo linkasaw kambaala maduna seeni meele waynoo gaadi basana niigaadi gabal walina nijey butiyaabala dheerahana nijey meeliyaa tababarna niigili kooti hore dhabkala sambara i walsaaseen eren intina bulbulenga dhooba i walsaaseen irrafiyaan walra oo manaha adkeysigala sambara amalan eren sidii sininka u weden gaardi iyo walaadna barowgalen gaardigi iyo abaari walaay hoobun kajijarni baadahtan walin erena qaabkii dagaalka lingalaa iyo tareenkasi lingalaw sidii jidka lingalaw gaabsaasee sambaraaneen eren gaabsaasee madi bareen kubada yahatan roora simbilawden eren roor oo tumishan kilomitrse yahatan oo wareege roorani oo salaad kasta e roorka midi hatan balowse emal roorani yahatan noo dhaafi hatan markaas kubadinan eri goryaala lisansiye habadeemishe lisingiliye wali dareerasan labaati afarsa geeko minko dareerasan isin naftin wey sinshalgoye hanonu maryayan hanonu damboyayan dad wala iska weelasana haan hor ena insheegaad adowsha oyi haan reedena macnaha insha sidii on dareerayan oo isweererayan amala iska weelasan adagaabaraataka esaases wubiyasan sidiya yahninka dhamaayan maalimiinta kitaab baraasi gaala aadi ahayan oo yugandhese turjumaan oo aadi ho soomaaliya niili jaray yooley maybuaha yo turjumaanka leeslahadalayan walaay oo liiser yooley ninjabaabay gaabkii obaa kubani madan libulood yaa roogni litibulood maduna roogni bali todobaad yaa kan oo madaxweynahan guraano oo hasan sheekh maamude murtadiinta walange ya meelninka koy hoo meelninka koy tababarkii singirami inshagaad hoo bilaahiran bahasan ogaaneri hanoonagadi bili todobaad iyo oo wal afar beri iyo shan beri esele kuqaan yaatan madidemna hanagaadi hamara nanisheeni hamar hoob nanisheeni guriideen nanasi nambarinin suubiyan oo somneede nambareen somneede beesaka gaadaasan guriidin naangu walila singare boolis militaariya singare inshagaad sheegada booliskana goobdaasan sheegada militaridana goobdaasan magaalada meelkubaasan masin gaadaw magaaladan amni jesugasan isgoosayona meeltajirta isku goyan baaburta baarasan hamar dhatieley insheegada meelsin bedele meelsin gaadawna malehe ogaananeri sidiyaka shishagayani harada nkoreetena nijey baladi dhatan harada oe oo hiilweyn lerana nijey meela horta harada unuanaad kunkadaaniyadahayd walaka gobdaa mile harada wiino inti unmagnayn la dhisyahayd baladnahan oo murtadiinta lay rogaan ee hamarna han murtadiinta lay rogaan laakiin bal adaan dhowta meelisin isku roogni in sheegada mididembe ee madbalil weelay ururkoola gaaday hamar lahan gaaday gobolkii hamar banshal dheerayn ururkii madi sidbilood iyo nayto meelay sey magnaad yaatan ururkeela yaatan hilweyn laaka bedelay gaabsaasi la suubiyay mididem unu dhanba nana gaaday ee hamarna ni haray ee meelugu shaqeeyo galni haradaas hilweyn ee madiroon may baa sheego ku bilaawni markii dem sin iska bedelay unu dhanba hamarna hana gili hamar midigu shaqeeyo galni oo abaar unu hamarku shaqeyni ya gobol arbew leerhayo eelasha boodya ee hareena nijey haredi midina nijey ee aan gaar ahaan waan haata arbew taka tirsanaay meelaan oo roog yakan oo ciidanka han ururka meeli roogi hukumaa muhdiin ee aliyool ere yamay buaha hamiin eelashanin kuhoydaay hano kuri ee staff iyo wala ooyin useraha wedadaay mudin hamiin hamiino kumadayo oo aa kamadaas baryaw ya baabur qaraha ee ya meeli inshagada yaa lalbeegsidi baaburkii mudin meelaka qaraha guriga guriga haataa dudumi gurigiisu degnaay dudumi usinaftis wal dhaawa ee dadeeren mudin mudisaasi arrintan dhiidiya arbewa kutabnay unusaasawan dhiyan ogaananeri gabalkii oo gaabka saase ku jiro kuya koyni meelamadan walaa dhaawa ee iyalku gadownaade walaa dhumadiini yamdaasi ligaadi way ka argay niman oo haani meeli roogay ee kan unaatan hokumaa meeli roogay bili jari oo badan meeli ka dhimati yaaragi ee haani hatamadii naftaka jirtay noola ina gaadeen han kaleen meeli baa ka dhimadeena way baa yoona inshaa meela ya miidiya lagugu gaadi ba'adana ee arbewtii wahnoo bedeli waynlahani bedeli kaa sheegalanhani bedeli kaa sheegal madinana sheeni abaar una ka hada roogni oo usigiina haaniro dhaawaaga deerinaha kufaysadi yaa maalin maalmo kumada ee un oo harada roogna yaanan eri nimanka oo han murtadiinta lee kumada ciidan kontaroolaw ya kooyaya yo inta ka sugaana ogaa leeri yo meeli roogna ya gobolka ka hada inti un inani indeerne midi hamar ekisna kutabenge ya miin ooti soo boodadhayte ya kalakati lama qof amalse kugu dhaawa ameen koona kugu dhimadi midi garahkiye dhii kubaada si meelin roogi haatan ana shireeda intaana fakir ya go-aansadi anaan murtadiinta kubaha hoob aan madi hore galada miina iyo sheegad galadkii aan galada ilaahay aan kunagada oo aan waybuaha insheegada haskukubaha yaha go-aansadi sidee ha kabahi hoob aan ha wareegday deegaankan ka dhaladi kooy oo eelberde kooy imalow kooy na insheegada arradan ha la hariiri habaha ogaawa lieri habahi mootilaha indir imaloyinka kooyti horta imalow midana kurahay waa dhujire kooy malaag oo intaroogod lahadalaani sidiyaa wayba walayadanka kooy ha kubahi meel walaayada islaamka maamulaasuroog buurdun lagu hayay dhawaay dad walaale sharafle deegaanka kooy waan mahasanyin wali kale insheegada ya ku odsaday ilankii insheegada oo sidaan mudirooban galdami haataa qaldami oo nimankaasi ka jara oo meel inshagada walaayada usahang mara mise meel usaa ku deeri korona rooga ani usahaasku kubaha yaa fariingan gudbifada maay domaal hasanalere deegaankii bakool meybaa gaar ahaan degmada bordhow labada kun labaatan lamadii bili lamaad amalak yaa kabiiri degmadeen may dharaa may kabiiri xudur yaa ku kabiiri xudurkiina maybaa hadana ilaa todobilood amala tababarka ka jari oo loo qaadi mayna qaadi meel yuwaan leeraw yuwaan iyo hadana ilaa lix bilood taarooni wallah noo qaadi muqdishona nishaan muqdishona nishaan hadduu iswalqaablay marugni haddan goryaaleenasi haddan mayba meel furunteelenigaad dagaalkii oo may galay oswin oswin may dharaaya dadkii kaane walnyarre bakunu heri walka walqaable ma kuherneb dhugum gila kare wal dhinibul anasindii may dharay dadlay ala may dharay anina birkoon isku kuroor ilaa shal roor ilaa may baa muddo oo laba bira camal hataa duurley ka jarnaya may dharay oo saddex qof ana duurley ka jar markii hore hataa dagaalka markii hore sunku banay dagaalka tum ila masaahir ablam oo kala bilaawad lix saac oo kale markii la maraaw oo habadii waldhan isku wada dhammaadeen baa wada gubay dadka miidka meel dhalaadhin yawn oo meel raa guridanoo wallanka jarnay rooraan bacdi gur ala koyni gur ala meel raya nolol iyo kwalni haddana meelan nuuqaadi meel omay nijeey aad aada la relilay oo jaajeexa meel inta ku ah dagaalkii lamaad haddana aan gal haddana meela ka galay haddana tumila mase haddana mana subxa hadda leelaan galay haddana ziban iyo meel raa duujinayna nin kubay meel raa taanadina hataa hubili laka dhaway ilaa haddana dadka haddana siiliya haddana lahanin dhammaa haddana markin aan dagaalkii horta lamadii aan inku xoog badan ay tay oona ku qeybgal lamadaas ahay se sharaf i wanaag leelahin dhawaay qub alxamdulilah hatoo busheenti dar ilaahayba hatoo busheenti alxamdulilaahi dalkaa iyo diinta meel raa ka dhawaa leersi se sharaf i wanaag leelahin dhawaay meel hariiri malaaga yaa hariiri ulmaada islaamiga meel raa yureegi iyo haddana yahay dhawaayan mayanka baaqay ini waxyaabihii oo waktiga ku kulmaayay beeldaradahay diin linhaysan walba oo maybo hadda ee wali lindhamadaa wali kaleab lin ogaan inii mayl raayahas kugutoo basheenan wadisho iyo maybo dalsho iyo diintiyo inin isku koyan
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baran hanabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu